أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga al andulus ayaa baahisay dardaaranka haliyey ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barakisna lagu qaaday xarunta sirdoonka riddada ee godka jilcow askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho maleeshiyaadka riddada ayaa weerar dhaliyay khasaare ku qaaday ganacsatada suuqa magaalada beled xaawe ee gobolka gadoom wilaasamiga ee baaya soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mas-uuliyiinta wilaasamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafuraya faraxa cusub oo uu yeelanayo macadka qurduba maktabka caafimaadka wilaasamiga ee geda ayaa howla caafimaad ka sameeyey deegaana hoostaga degmada baar dheer ee wilaayadaas waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay ko iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan idaacadda islaamiga al andalus ayaa baahisay dardaaranka halii ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barakeysanaa lagu qaaday xarunta sirdoonka riddada ee godka jilicow faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir rabbaani قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين ربنا muslimiinta xabsaada ku jirna waxaan leeyahay khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidniillaah wakti yar wakti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye insha allah biidniillaah dhammaantiin waxaan rajaynaynaa ilaahi subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiina aad naga tagtaan
ليجركم ليمنا بالإله معلقين تسيل دماؤنا في الله دوبا waa yaasiin sheekh xasan maxamed oo ku magac dheeraa daacad kana soo jeeda beelweynta eelaa ee raxanweyn wuxuu ku dhashay degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga ah waa mujaahid ka tirsanaa mujaahidiintii inqimaasiyiinta ee dhowaan galay godka jilcow ee xarunta sirdoonka ee murtadiinta magaalada muqdisho walaalkeen yaasiin daacad allah ha ka aqbalo shahaadadiisa isaga iyo dhammaan walaalihiis kale ee mujaahidiinta naftooda u huray kor noqoshada kitaabka allaah iyo in ummadda muslimiinta laga dulqaado heryada gumaystaha duulaanka ah walaalkeen ayaa damiirkiisa dadnimo siin waayey inuu iska sii joogo jiifkana ku dheeraysto adduunyadan liidata iyo shahwaadkeeda iyo in uu raalli ku noqdo oo uu telefishinada ka daawado gabadfallada ee wajahayaan muslimiinta markii uu arkay gumaadka iyo gardarada aan geedka loogu soo gaban ee lagu galayo muslimiinta reer falastiin iyo soomaaliya kuwaas oo wajahaya gumaad foolxun oo si bareer ah iyo si dadbanba ay yuhuudda iyo murtadiinta ugu geysanayaan muslimiinta waddamadaas ayuu walaalkeen la hadlay muslimiinta caalamka gaar ahaan soomaaliya kuwooda ka fadhiya jihaadka marka insha allah waxaan leeyahay nimiyo muslimiinta ah waa u jeedaan walaalaheena reer khaza si loo galaayo waa u jeedaan walaalaheena muslimiinta ah meel kasta joogaan si loo galaayo walaalaheena soomaali jooga waa u jeedaan maalin walba xabsiyada lagu dhibaataynayo markastay ku joogi kartaa walaalow adoo muslim ah diintaa haysta rasuulkaada aamintay ilaahaygaada rumaysay siday ku fidhin kartaa si xaafiddaad ugu joogi kartaa walaalow war muslimnaad tahay diintaada usoo kac walaalahaada difaac diintaada difaaco dalkaada difaaco nimankan gaaladan oo ilaahay ka casiyaan dagaal war dagaalka maxaaga cabsinaya war haddaa cabsinaysid xataa dagaalka hataa ka qayb kaadan karin islaamka sheeko kalea u qabanaysaa jihaadka soo gal ha isdhihin haddaa fuli aad tahay cabsinaysid xaafadeeda askujow ha isdhihin micna jihaadkan wuu weynyaa ilaahay subxaana watacaala hadda aad abadda aad kacabsanaysid abadda adaa baran doontaa insha allah kaskaada u baranaysaae jihaadkaas ma soo galaa ku leeyahay waxaa idinku annayaa jihaadka naftin iyo maalalkiin ka bixiya jidka ilaaha infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum walaalow muslimaa tahaa diintaada difaaco ha cabsanin insha allah adoo diintaada difaacanaysa hadda adduunkan ka tagtid ilaahay subxaana watacaala wixii noo ballanqaaday waa og tahay walaalkeen ayaa innaga oo daawanayna na sagootiyey weliba sagootin ay qiira ku dheehan tahay wuxuu inoo sheegay sababta uu u baxay in ay tahay nusrada walaalahood muslimiinta ee muqdisho oo habeen iyo maalin ay cadowga ku taxdiibiyaan godka jilcow marka walaalaha mujaahidiinta in aa u soo jeesto horta wallaahi alxamdulilah maanta ma rabin inaa walaalaha mujaahidiinta aan ka tago maanta inaas micnaasaan igu sogotiyaan annagna aa ka taga marabin laakis waxaa ee qasbe in maanta aa walaalaha mujaahidiinta ayago ili joogaan aa macsalaameeyo aa ka taga waxaa ee qasbe micnaha wallaahi bilaahi wax kale ma ahane walaalahe xabsiyada ka jir oo maalin waliba liska dhibaatayna wallaahi bilaahi taas ee qasabta waxaan leeyahay insha allah sabra gadaasheyda insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaa idinka barinaya inaa gadaasheyda ilahi subxana wataala idin fidnaynin gadaasheyda insha allah inaa jihaadkan ka tagin ayaan rajeynaya ilaahi subxaana watacaala inuu idinka barinaya wallaahi maanta wax kale ma ahan wallaahi maanta waxaa ii qasbi micnaa ana in ani maanta idinka tago wallaahi waa ogtihin jilco waxaa ka jir wallaahi bilaahi waa ogtihin walaalo muslimiin ah gebdho muslimiin ah walaalahay wallaahi bilaahi waxaasaa fiirsin waa wallaahi bilaahi waxaa go-aansaday inaa dhafahayga iyo hilbahayga inaa wallaahi bilaa adduunkan walaalahay in la dhawaataa in adduunka iska joogo wallahi inay maaqul ahaynna arkay marka walaalayaal insha allah nin walba geeridiis waqtigiisa kama hormaro mana kadib dhaco marka waxaa idin leeyahay insha allah walaalayaal insha allah waxaa leeyahay nimiyo jihaadkan jihaadkan ani waa baxay walaalaha ila socon waa isla baxnay insha allah jihaadkan idinkaa idinka tagnay marka hore jihaadkan waxaana lagu soo gaarsiiyey sidaan ama maalin walba qofaa shahiida mina qof kale uu tahay qofka micnaha hal maalin jihaadkan ma illoonin insha allah waxaa idin leeyahay gadaasheen yaa jihaadkan la cidlaynin gadaasheen jihaadkan yaa laga tagin gadaasheen micnaha yaa laiska fadhiisin xaafadaha laiska fadhiisin walaalayaal walaalahay mujaahidiinta waxaa leeyahay walaalayaal sabra sabra sabra insha allah biidni illaah ilaahay waa noo nusrayn doonaa nasrina siin doonaa insha allah markaa shahiidnana ilaah subxaan laxadaadkiisii ugu dambeeyey ee weerarka inta aanu dhicin ayuu walaalihiis la kulmaya imtixaanka iyo cadaabka murtadiinta waxa uu ku sabarsiiyey in ay dhiigooda ku soo furan doonaan ayna dulqaataan muddada aadka u gaaban ee ay soo gaari doonaan walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay walaalayaal insha allah insha allah khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidni illaah waqti yar waqti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye waqti yar insha allah noo sabra waqti yar saacado yar insha allah saacado yar ka baad waa idinla joognaa insha allah inta anaga aa idinka imaanayna insha allah sabra insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiina aad nabad ku tagtaan insha allah taas rajaynaynaa insha allah islaamkuna waa soo qorsheeyey ilaahi subxaana watacaalana insha allah waana waana gartaagan yahay islaamkuna waa noo soo qorsheeyey insha allah anagana biidni illah hooshayna waa gudanaynaa islaamka shaqadii noo dhibtin insha allah madaci doon waa gudan doonaa waxaan leenahay marka idinkan insha allah sabra xabsiyada kale walaalahay ku jiran waxaan leeyahay insha allah biidni illaah wallaahi bilaahi walaalaa naga dambeeyey walaalaa diyaarsan walaalaa mar walba saacado walba naftooda u diyaarsan si ay gaalada idinka qabtaan bisa wallaahi bilahi ragaa u diyaarsan ilaahay u tal saartay marka idinkan waxaan leeyahay insha allah noo soo duceeyey weerarkiina wuxuu u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaa la gumaaday cadowgii dhibaatada ku hayay walaalaheen muslimiinta bulshada reer muqdisho markan walaalkeen yaasiin wuxuu fariin u dirayaa dabadhilfyada murtadiinta wuxuu ugu baaqay in ay ka toobad keenaan afcaasha gaalnimo oo ay la yimaadeen gaalada ay murtadiinta waxaa leeyahay niminyow horta marka ugu horreysa ilaahigiina ka caasiseen rasuulkiina ku kufriseen diintiina ku kufriseen waxaan leeyahay horta tawba idinku waajibta soo tawba keena soo tawba keena soo tawba keena horta waxaa leeyahay soomaalida nin kuu dili kuma dilin waxaa idin leeyahay niminyow tawbad keena diintiinu soo laabta niminyow tawbad keena oo diintiinu soo laabta haddaad tawba keeni weysaan insha allah biidni illaah anigu waxaa diyaar u nahay waxaa mar walba u diyaarsannahay lafaheena inaan mar walba iska qarxino hirooyinkiina intii aweeduna inaan samaynayno insha allah biidni illah idinkay gaalada keenteenba insha allah waxay idinka dhici doon waa la arki doonaa insha allah nimankan kufaarta aan waddankeena kusoo duushay ugu horreysa uganda burundi kenya etoobiya maraykan turki nimankan luguddii haddaa aqoon ha loo fasiro insha allah waxaan leeyahay soomaaliya waxaa u malaysa inay rag joogin oo diintooda difaacaya oo dalkooda u dhiminaya oo gabdhahooda difaacanaya oo waddankooda difaacanaya hooyooyinkooda difaacanaya inay joogin oo malaynayseen waa isku soo gasheen adiga micnaha dad murtadiin oo diintooda gatay idin keeneen insha allah maxaa ka dhaafteen waa ujeedaan wixii idinka dhacay waa ujeedaan etoobiya hadda waxay rabtaa inay baddaani qaadato kuwa kale lamidan waxay rabaan inay waddankeena dhan badaheena iska dhaafay waddankeena dhan inay qaataan insha allah haddaa rabtaan taas miidin suurtagelayso waxabaha daalina waxabaha rafaadinina waxaa in roon hadda inaa waddankaa iskaaga baxdaan haddaa diidaanna insha allah uganda way ogtiin tii buulmareer ay ugu dhacday hadda ilaa hadda kuma baana qaadinin waxaad isku dayaysaa ilaa hadda inaad soomaali kasii mad adeegto soomaaliya ka jirto insha allah kuma jiri doontaan idinkoo dulaysan rafaadsan oo wejigiina hadda bal fiirin karinaya soomaaliya ka bixi doontaan insha allah etoobiyana waxaa leeyahay waxaan leeyahay soomaaliya ku rafaadinina soomaaliya waa ogtihiin in rag geesaal ay joogaan ha isku dayinina marka soomaaliya kenya burundina waxaan leeyahay haddaba waa dhowdihiin waa bixi kartaan haddaa bixi weysaan insha allah biidin illaah biidin illaah biidin illaah idinka haddaa macnaha ka tashinaysaan waxaa hubkaan iyo gantaaladan iyo qoryahan hadday ka tashinaysaan anaga waxaa ka tashinayno waa ilaahi subxaana watacaala bis qori kama tashinayno gaari kama tashinayno hub kama tashinayno waxaan ka tashinayna bilaahi subxaana watacaala le waay waxaa lasoo baxaynaa lasoo dhaqaaqaynaa hal qori iyo afar qasna waxaas ayaa micna cagta idinka marinaynaa waa artan fulaynimadiina idinkana intaas qoriya intaas hubba intaas qoryaala intaas kaaryaala aweetaan intaas gaari aweetaan iska marka hore ay ka jibayseen anagana ilaahay subxaana watacaala soo tal saaranayna afar afar qasnad iyo hal qoriya soo qaadanayna markaasaa lugta furaysiin war waa ogtihiin dullinimadan iyo rafaadnimadan inaa ku jiri karin waa diidama wadankan nooga baxa waxaa idinka dhici doonan insha allah waa arki doontaan hadda anaga maanta aa baxnay rag naga dambeeya insha allah meelaa idin saari doona insha allah biidin illaah ugu dambayntii wuxuu walaalkeen naseexo u jeediyey umarada jihaadka min abuu cubayda ilaa amiirka ugu hooseeya oo uu kula dardaarmay dulqaad dhimrin iyo inaan dadka jihaadka laga eryin umuradana waxaan leeyahay alxamdulilah markan waxaan leeyahay umurada guud ahaan mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay walaalayaal sabra walaalayaal sabra walaalaha loo naxariisto walaalaha yaa laga adkaynin wallaahi bilaa haddaa maanta amiir tahay oo walaal mujaahida inuu jihaad u row haddaa dartaada hadal aad dhahday adi dartaa u jihaadka ugu fadhiista wallaahi bilaa waa dembigeen walaal ilaahay ka cabso walaalaha adaa amiid u tahay si fiican ula dhaqan si fiican ula macaamul wallaahi bilaahi qof muslim qof jihaad mujaahid haddaa jihaadkan ka tagay wallaahi rafaaday leedahay adi dartaa jihaadkan wax kale mugu tagay qof waxaa arkaysaa nin ani jihaad inaa jihaad waa rabaa wax kale mugu tagay inaa jihaadkan nin ninka amiirka ahaa nin dulqaadan uu leeyahay walaalaha ha loo naxariisto ha loo qalbi furnaado waxaa leeyahay ninkan insha allah biidin illah ilaahi subxaana watacaala ajarkiina mudacii doone hala sabro insha allah biidin lah tahaasa in leeyahay walaalaha umurada guud ahaan dhammaantood caweydo ugu horreey waxaan leeyahay insha allah biidin illaah noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidin illaah anagana marka aa baxno ilaahay aa la kulanno insha allah noo soo duceey noo soo duceey noo soo duceey insha allah biidin illaah yaanan iloobin insha allah hadalladii ugu dambeeya walaalahay muslimiinta u dhiibinaya insha allah intaan waay hal ii gaarsiyo insha allah biidin illaah walaalayaa idinkan waxaan leeyahay marka hadalka aa maqashaan oo codkeeda idin soo gaaro insha allah walaalayaa hal ii soo duxna loo soo duceeyo khaasatan ragga rusaan hanala soo duceeyo mujaahidiinta dhan haloo duceeyo insha allah anagana haloo soo duceeyo hanala cafiyo qof walba muslima maanta oo adduunkan ku nool waxaan ku codsanaya cafis qof walba muslim adduunkan ku nool maanta waxaan ka codsanaya cafis inaa caafiyo ilaahay subxaana watacaala dartiisa ii cafiyo yaa ka codsanaya insha allah biidin illaah biidin illah in ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxe wallaahi bilahi wax kale ma aanan u baxin wallaahi bilahi si ay kale raacidan kale raacida tawxiid in si ay korka naqan laheedaa u baxay wallaahi bilahi reer jirco walaalahi muslimiinta xabsiga ku nool inay si ay nabad ugu noolaan lahaa u baxay wallaahi bilahi wax kale inaysan u bixin hooyada aabahan waxaan leeyahay hooy aab waa idin jeclahay wallaahi bilaw idin jeclahay inaa idinka tag marwin laakiinse waxa idinkaga tag waxa waaye ilaahi subxaana watacala jecelkiisa alla kulankiisa iyo walaalahayga muslimiinta maalin walba ay dhibaataysan yihiin inaa ilaahay sabab iga yeelo ina ilbaabkaas aan kusoo furo ayagoo nabad qaban ilbaabkaas ay kusoo baxaan hooy aab waxaa idin leeyahay ahli soo duce ahli soo duce ahli iloobin biidin illah anigna waa idin soo ducayn doonaa insha allah hooy aab walaalahayga muslimiinta meel kasta joogaan iyo aanla iloobin ducadii ala iloobin ducadii ala iloobin insha allah biidin illah biidin illah ducadii ala iloobin afiskan insha allah walaalaheen dhan walaalaha hadii isla socon hal isoo cafiyo khaasatan walaalaha hadii isla socon hal isoo cafiyo anigna hal isoo cafiyo anigna hal isoo cafiyo insha allah marka waxaan leeyahay jihaadkan yaa laga tagin jihaadkan hal wado dhiigeen yaa la dicin dhiigeen yaa la dicin liwaxyadan maalin walba ay baxayaan liwaxyadan maalin walba ay socdaan liwaxyadan maalin walba ay shahiidaan insha allah walaalayaal dhiigood yaa la dicin dhiigood yaa la dicin rag mujaahidiinta dhammaantoodana waxaan leeyahay umurada hala adeeco haddaba innaga oo ka jawaabayna hadalka walaalkeen yaasiin waxaan leenahay isaga iyo dhammaan walaalihiis kale ee ay ku wada shahiideen godka jilicow allah ha ka aqbalo shahaadadooda iyo shuhadada muslimiinta kuwooda furimaha jooga iyo kuwooda gaalada ku xasuuqaysa wadamada caalamka islaamka jazaaka allaahu khayran walaalka rabbaani askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimashiya dhaawaca ku noqday oo howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa ka fuliyeen waddada warshadaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka xer jarmalkaasi oo lala eegtay gaari nuuca raxada ah oo ay la socday maleeshiyaadka riddada waxaana allah fadligiisa qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale maleeshiyaadka riddada ayaa weerar dhaliyay khasaare ku qaaday ganacsatada suuqa magaalada beled xaawo ee gobolka gedo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba wararka naga soo gaaraya magaalada beled xaawo oo dhacda gobolka gedo ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen suuqa ganacsiga magaaladaas halkaasoo ay ku sugnaayeen dad shacab ganacsato ah ganacsatada magaalada beled xaawo ayaa iska diiday lacago baad ah oo ay ku soo rogeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa magaaladaas maleeshiyaadkan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa weeraray suuqaasi iyagoona dhaawacyo u geystay dad shacab ah kuwaasi oo ganacsiyo oo ku haystay suuqaasi ilaa ay afar ruux oo shacab ah oo ay qayb ka aheen dumar ayaa si xun firato uga soo gaartay rasaastii ay ridayeen maleeshiyaadka ee weerarka ku qaaday suuqa magaalada beled xaawo muddooyinkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada ayaa dhibaatooyin ka geysanayay magaalada beldexawo kuwaasoo ay ku dhibaataynayaan dadka shacabka muslimiinta ah ee magaaladaasi ku dhaqan jazaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba wilaas aamiga ee baaya ee soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman cusmaan maxamed xaaji xuseen waa taa'ib muddo shan sano ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaadala diriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada burakaba taa'ibkan wuxuu sheegay kooxdaasuu si tashkiila ugu biiriyey murtadka harabiin oo dhowaan ay dileen ciidamada mujaahidiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan ka soo baxay safka gaalada si gaara murtadiinta ku sugan degmada burakaba markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay cusmaan maxamed wuxuu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo dagaal ay ku dhaawacmeen isaga iyo murtadka arabiinkii baktiyey cismaan maxamed xaaji xuseen waxaan ka soo tagay degmada buurrakaba walooyada islaamika la jooga alxamdulilaah ciidanka degmada daraawish degmada buurakabaan ka tirsanaay shan sanaan ka tirsanaay alxamdulilah ilaahay baa maxad iska leh ilaahayga igu soo biya meesha igu soo digo dadkan walaalagay ee si fiican igu soo dhaweey baa maxad iska leh alxamdulilaah si fiicanaa liii soo dhaweeyey marka waxaan leeyahay kuwa kale igu dambeeyey waxaan rabaa inaas meeshaas igasoo tagdaano dadka muslimiinta walaaliyan oo imaataan saasaan ciidanka baaqayaa tobabar ma soo martay maya maya weligay tobabar ma soo marin annagoo meelaha iska joogo nin layirahda kaarabeena ay soo waayay waxaasaan kaa rabaa gurmudaan kaa rabaa iyo maaway dhaay waa tagay shan sanaa meesha joogay alxamdulilah ilaahay baa maxaad iska le meesha waa kasoo tagay alxamdulilah kaarabeena ay igu dhalay kow inaa meesha taga alxamdulilah imaa waxaa rabta masheer waxaa rabta anaa ku siinay waxaa rabta meeshaa rabta waxaa rabta anaa kuu sameynay imaa way dhaay arniow dagaalo baladaan la kulannay wallaahi dagaalada waxaa kuwii iga ahaa mid jimaac dheenka aan ku galnay aniga hadda garaafa igu soo gaartay gacantaana dhaawaca ah oo igu soo gaaray dagaalada golasho kan waa siina anakoo soconna oo buura kaulsuroogna yaynsheega jidka kameelen dhaki iyo gurmud taxaanka bani jidka kameelen dhaki walbadan garaafano deerti kaarbigan ka dhaawamay anaa ka dhaawamay dhankoo kale walaalka ee ka dhaawamay maasha allah alxamdulilah si wanaagsan oo islaamnimo ku jirta alii soo dhaweeyey alxamdulilah kuwa kale iga dambeyn waxaan leeyahay iskaga soo taga meesha wax faa'iido ku jirta ma lahan dadka walaaliin muslimiinta oo imaada meesha iskaga soo taga saasaa idinku baaqaa maxaa la imaatay oo hub ah qori aakafood saban waana lii lacageey alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waxaan farin u marinayaa inay meesha isku soo tagaan dadka muslimiinta walaalahooda diinta u dagaalamayaan jihaadka ay ku jiraan isku soo dhiibaan ay u imaadaan taasaan kula dardaarmaa insha allah haddii ilaaha yiraahda sidoo kale maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu degmada buulafula uu ku soo bandhigay taa'ib axmed liibaan maamow waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiinha oo tababar loogu soo xiray xerada jenaraal daa'uud ee magaalada muqdisho bismillaahi magaceeda axmed liibaan maamul lahaa oo ciidamada oo janeer daawud ah ku jiray ciidamo shan boqol ay ahayn walaayadaas kusoo dhiibay sanadeyfaa lagu soo dhaway oo walaaltinimo tababarka intee ku qaadatay tababarka janeer daawud oo qaatay haye adi tababarka ma dhammaysatay mise asigoo dhexmaraa ka soo tagtay soo dhexmaraa kusoo tageen haye inay isku soo dhiibeen walaayada islaamka si fiican gacmo furnaa lagu soo dhawey naftarkii baa soo dhiibay haye si fiicanaa lagu soo dhawey gacmo furan iyo walaaltinimo yaa bixinaya tababarka Eh, turkiya soomaaliya bixinaysa tababarka ah. turjumaanaa noo jooga soomaaliya haye ah.
labadan taa'ib ee lagu soo bandhigay degmada buulafula ayaa ku biiraya tiro taa'ibiina oo horey maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu ugu soo bandhigay deegaanada iidaale madiinatulkhayr iyo degmada labaatan jirow oo dhammaanba ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay jazaaka allaahu khayran walaalka wayman mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey farac cusub oo u yeelanaya machadka qurduba tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed machadka qurduba oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu tayada wanaagsan wilaayaadka islaamiga ayaa mar kale dib loogu furay magaalada burdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool xaruntan oo ay wax ku baran doonaan jiilka mustaqbalka ee magaaladaasi ayaa horey u soo saartay dufcadii koowaad iyadoona mar kale dib loo furay waxaana munaasabadaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool mas-uuliyiin ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada oo goobta ka hadlay ayaa xusay machadka qurduba ah iyo ahmiyaddii loo aas-aasay معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية sababta loogu dooray macadka magacan rucantii qurdubo waa caasimatu bilaadi andalus wa ayna qurdubatu daaru lculuumi fakam min caalimin qad samaa fiiha lahu shaanu qurdubo waxaan rabnaa inaan ku soo xasuusino daakirada dadka muslimiinta gaar ahaan jiilka soo kacayo inay tahay meel ka maqan turaah iyo dhaxal ay leeyihiin oo ka maqan bilaadda andalusna waa la yaqaanaa waa bilaaddii muslimiinta markii la waaye kadib ay u bixiyeen alfirdows almafquud firdowsadii la waayey waa xadaaratlcaalam culummo fara badanay soo saartay aqoon-yahanay soo saartay waxay soo saartay adiba iyo takhaatiir waxay soo saartay muhandisuun runaantii marka danta aan ka leenahay waa keliya inaan soo xasuusinno muslimiinta daakiradooda qurdubada ka maqan ahdaafta loo aasaasay oo maktabkuu ka lahaa markuu aasaasayey hadafka koowaad waa nashru dacwati ila allah iyadoo la adeegsanayo wasiilo ah wasiila tacliimiya nidaamiya wasiilo waxbarasho oo nidaama iyadoo la jamcinayo xalaqaadkii wixii lagu baran jiray wakhti kooban oo afar sanana ardaygu kaga qalinjibinayo kadibna uu qaadanayo shahaado u dhigmato taanabi ujeeddada labaad macaahid taanawiya sharciya in la helo intaasi kadib suldaan bunow suldaankii guud ee beesha hadame oo goobta ka hadlay ayaa reer buurdhuxunle ku booriyey in iyaga iyo ubadkooda ay ka faa'iidaystaan waxbarashada machadka xafladan ololka furahaay mahad qurduba waa xaflad eedi eedan qiimo badan waa xaflad eedi eedunan ka farahsagna ma inid sheegane oo aska buraarijiyaane guud haan horta ini owlaaden walbarsanan unina walbaranan qofka haddi walbarada mar welban way sheegay way kana nagay naftis anfa'e weelidii anfa'e ummati guud haanga anfa'e hoob walan barana se diidaas nooba dhabaata laykaey naftis lagubilaw maybaas faraane owlaada ini tacaliinilweydii madaarista i maahida buusaman owlaada una dhalnen aqligii walka barada faden dadaalkii walka barada faden sabirkii walka barada faden ini una nookoyto liimbaahinyimaana maywale ariiru jiheeyo fadaayan kahaayo fadaayan akhyaare hadafka una fadaana ogoonta ku deerana ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaana ilaahay tawfiiqdin waafaji wal barashada ilaahayni hegaaji ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bokool ayaa xafladdaa soo gebagabeeyey isagoona bulshada magaalada ugu baaqay in fursadan waxbarasho ee qaaligaha ay ka faa'iidaystaan macdu qurduba dufcadii lamaad lakufuraha ay magaaladu buurdhoxonlo runtii eed iyo eedaan ka faraxsagna jazaahumullahu khayra jazaa magaalada buurdhoxonlo dadshe may ballanaa hanii'an lakum may waali markii lamaad dufcadii lamaad yamay nasiiban waaldhatan in lakufuro magaalada buurdhoxonlo naftiya marka may wahaa ilaahay in lanka mahadnagiyo mudunta gobolkan bokool meelkala hadda qurdubo nasiiban waaldhatay lakufuri hadda ka hor ma jarta allaahuma wala hadda dama asagnoo ilaahay hoobniin suurta geliyey markii laku reebo laakiin reer buurdhoxonlo nasiib may waaldhadan in hal dufa ha dhammaysadaan dufco lamaadnagiyo kala furo marka ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadnaga macadka qurduba wali u sii walku hadli wal sheegi hadafka lunfuri wal sheegi insha allahu tacaala sadar muuqu su-aalku dhangalaarey dufcadii koowaad macallimiintii ha ku bahan gaarsho iskuulkun alqamar un hadda roogna yaa maylaraa macallimiinka iin may rajaana haddii ilaahay ogolaado dadka ku qalan jibiyo hadda meelo roogaan gabro oo kale labaatan meey gabdhood iyo shahaadintalkasii yoona maylu kuyaaba ay magaalada roogaan oo walkal hadda siyaasadaha an jarna insha allahu tacaala may anka bashaariyaane nankiib hadda shagan hayne macalan annagana macnaa may diyaaran ataa insha allahu tacaala mu'asasada dadkaasi oo haya in majaanan ama lacaglaan walla kabaradoon oo ah icdaad oo macnaa lilmucallimiin macalangnimo lan diyaariyaw fursadaas horta ku faa'iidaysadaasan magaalada buurdhuxunle ayaa nasiib u yeelatay farac ka mida machadka qurduba iyadoona wilaayadu ay ku haminayso in xarumo cusub ee ku abtirsada machadkan laga hergeliyo degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bokool jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maktabka caafimaadku leh saamigii gada ayaa howla caafimaad ka sameeyey deegaano hoostaga degmada baardheer ee wilaayadaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga gedo ayaa daawoqiibin ka sameeyey deegaana hoostaga degmada baardhere deegaanka celcilaan iyo deegaanka shanqolow oo ah deegaana hoostaga degmadaas iyadoona bulshada loo sameynayay baaritaano kala duwan iyo kombiyuutar lacaglaana qaar ka mida bulshada deegaanada celcilaan iyo deegaanka shanqolow oo si weyn uga faa'iidaystay dacwoqiibinta uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee gedo ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalos iyagoona ka warbixiyey baaritaanada loo sameeyey ee lacag la-aanta iyo kombiyuutarka bismillaah magacaygu waa xasan aadan aadan waxaa joogaa gobolka gedo gaar ahaan tuulada celcilaan waxaa noo imaaday maktabka caafimaadka gobolka gedo waxaa noo keenay daawo isugu jirto baaratiin iyo daawo isugu jirtaa noo keenay waxaa ka faa'iidaysay bulshada noocyadeeda kala duwan sida dumarka waayelada iyo caruurta waxaan u mahadcelinaynaa allah tabaaraka wa tacaala u mahadcelinaynaa kadib arrintaas waxaa ku maxsan wilaayada gobolka gedo gaar ahaan maktabka caafimaadka aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa marka gaaladan waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo falastiin ilaahay ha u gargaaro mujaahidiintana ilaahay garabkooda ha gala daawadana aadaa ugu faa'iidaysanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magacay laraaw jacfar abuukar maxamed oo rooga deegaanka ceelalaan geekanahana booqdeen maktabka caafimaadka walaayada geda oo daawaninshaneen oo tayo leh qiimo leh un oo dhan macnaha ariir iyo balaan iyo meeldhatenuku ku faa'iidaysani jazaakumullahu khayra lena marwalba iyo markasteeba haninkana naqaalena walaalaninshaneen ilaahay barakaay unan ilaahay daawada caafimaad ninka daralani hilkuleelaal rooga roobna allah ninsheen gaaladan allah jibiyo muslimiintana guul allaha siiyo jazaakum allahu khayr bismillaah magacay mayba larhay maxamed cadow macalin cali deegaankayna ceelilawn mayba ninkooy martiningegek walaalaha mujaahidiinta maktabka caafimaadka wilaayada geda mayba ninsheenana daawooyin daawooyinkaas oynu ku faa'iidaysani nisaa'an wa rijaalan wa atfaalan ka qaadani mayba lana jazaakum allahu khayran ilaahay siin barakeeye calaa juhuudikum gaaladan alla jibi islaamkana gacantiis allanka qaada eedaan barakaystiin waana ninkana naga waan kolkastaba ninshaanalana baaraka allahu fiikum magaaga maybaa laaraay gaduudey sanhaj maybaa roogay deegaanka eelalaan ilaahay ka mahadsan bacdalahay mujaahidiinta u mahadceliyaan marka daawo fayla yana seen ilaahay ba ka mahadsan gaalada ilaahay hajibi mujaahidiinta galantee kor allaha koela daawada beesalaantee marka iyaalka iyo aroorta iyo qof ku weyn dhateo marka ilaahay ba ka mahadsan mujaahidiinta mahadaas iskule marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan deegaanka reerlaan eeda baahan ka qabeen daawadaas marka ilaahay ka mahadsan marka mujaahidiinta gacantaana qabati marka ilaahay ka mahadsan daawadaas eeda ka mahadceliyaan gaalada ilaahay hajibi muslimiinta gacantee kor allah ka weela gaalada dhul gariig allah ka rida ilaahay baaba ah magacay ismaan mukhtaar yaalare maybaa ka sugnaa gobolka geda gaar ahaan shangolow walaalaha maktabka yamay niinsheenay daawo caafimaad ah oo iyo kombyuutar iyo daawo beeslaan ah dad badan iyo lakasii wana iidan ka faa'iidaysani insha allah kama xasanyin walaalaha ugu horeyn maybaga muslimiintan kudo-aaya ilaahay subxaana wa tacaala nasar iyo guul ina siiyo gaaladana adowka ah guduulina wadanka in ilaahay subxaana wa tacaala halaaka rido bismillaahi raxmaan iraxiim anoo magacagaya ibraahim ali ibraahim ee mayrowga ka noole deegaanka shangolow le row maktabka daawada harakada maynin sheentay daawo lacag lahaanee firiye kolley ilaahay kama hasan kabacdi harakada kama hasan daawo fayla nadiifa iyana nasay si faylna waan haniyan dhawaayna ninsay walna gaabila gaabiladahna waa faylata muslimiinta ma inka dhawaay iniyo mayl eraay gaalada ilaahay jibi muslimiintana gacantoo ilaahay korka weela taasa ilaahay ayaan ku tuugan magacay mayba la reey maxamed cali isxaaq oo la ree ilaahay subxaana watacaala kama hasan uma markaas baxdiye baxda caafimaadka eeda xarakatul shawal mujaahidiin maybaan insheentay daawooyin oo beeslaang ayaan insheenti xarada mayba xaguuhu dhaafiyey shacabka noocyadiis kala duwan xaguuhu dhaafiyan ilaahay kama hasan subxaanahu watacaala mujaahidiinta allaha guuleeye walaha gaaladana allaha jibiye walaha geeka runtii waa guul eed iyo eeda waa qabna haddii muslimiintii walanastar ahaayaan oo geeka ilaahay subxaana watacaala may ka tegna guulisa ka tegna bal insha allahu gaal walanu ku baahan male alxamdulilah ilaahay ama hadle subxaana watacaala uma markaas bade walaalaha mujaahidiinta xarakatu shabaal mujaahidiin may balana jazaakum allahu khayran allasan baraka yasan lana dadaalkin ilaahaysan zaayid yasan lana maasha allah eed iyada lanka faa'iidaysaday dadka qaarsha kombyuutarya la saare dadka qaarsha may waha daawooyinka walwaraysade dadka kombyuutarka la saarena kombyuutarka maasha allah kiishay casriga ayaw haddii ilaahay herbal eed iyada lanka bixinta daawadana maasha allahu haddii ilaahay herre ad walka guulaysa ilahay ma hadla meela soo geeka anoo magagay u qoresheedin unas deegaankeyna iyo shanqulo maasha allah walaalaha mujaahidiinta daawo beeslaan inay sheeneen kombyuutar sida daawada malaarida isfakshonka walwalba alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mar walba inay saas camal hanen ka nagda walaalaha mujaahidiinta jasaaka allahu khayruljazaa wa axsan allahu ilayk asalaamu calaykum waraxmat dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee gedo uu dawaqaybin ka sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada huulaydaas jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak